inaa lilaah wa inaa ilah raajicuun waxaan si tiirahayan lagu tacsiyanayaa geeridii ku timid inanka hareer ku ahaa walaalkii dhalay kaabiil axmed cabdulaahi xasan tuke arrintu sida u dhacday waxay ahayd gurigiisii jooga shalay laba inan ayaa la soo qadeeyey wuu soo qaaday wuxuu soo durobgareynaya araan five thirty b m ay guriga kasoo baxeen sidai wuxuu dhicin allah yaclam lakin sidaan ogsoonahay xogaalka aan warka ku hayno guriga baarkinkaa lagu sugayay maraalada soo baxeen gaariga soo qaateen iyagoo drive garaynaya jidka dhexdiisa top lightka scarlet iyo lawrence ayay nimankii dambiilayaasha xabadda fureen walaa naxariisto inka adeer ku haana isbitaalka ambulanska markay qaadayen ayuu telefoonka aabihii siiyey aabihii baa kuwa ambulanska soo waceen u carare isbitaalka ugu tegay saacad kadibna allah naxariisto ilaha usada waa dhintay waa tahay xasan allaha unaxariisto marka ma la og yahay sababta habiil allah unaxariisto loo bartilmaameysa
waxaan ka sugeynaa wixii macluumaada booliiska wax information aanu hadda hayno ilaa iyo hadeer ma hayno laakiin nasiib wanaag gaarigii dembiga geystay laba baloog kadib meesha accident wax ku dileen accidentay ku galeen tii alla xaqii baa soo baxay laakiin way ka carareen gaarigii meesha ku burburay bastoolada waxay wateen two lorigan ayaa laga helay meesha iyo mid kaloo empty ah waxayna u badnaayeen ilaa ay yidhaahdeen bikaas baabuurka labada dhinacba waa laga degay front sidekana waa laga degay back sidekana waa laga degay marka ilaa saddex iyo wixii ka badan laba iyo wixii ka badan waxaana oran karna anaga ilaa saddex qof wayna haayeen laakiin dadkii lama hayo way baxsadeen baabuurkii baa la hayaa boliiska xalay markaan la xirin waxay yidhaahdeen haddaanu gaarigan stolen ahayn we have evidence marka iyagun baan ka warsugeynaa xalana meydkana iyagaa qaatay waxay u qaateen autopsiga waxayna yidhaahdeen ilaa three days ayuu kasoo kuleergaroobi karaa dooleedna markaan aasano oo meydkaas turano kadib baan waxaan samaynaynaa wixii dhaqdhaqaaq ah sidaan ku heli lahayn waxay nimanka dambiilayaashay geysteen waa tahay xasan allahu naxariiste habiil axmed cabdullaahi xasan tuke qof noocee buu ahaa da-diisa waxbarashadiisa bal haddii aad dadka ku dhegeysanayo u faahfaahayso runtii habiil aniga waxaan la hadlayay markii dilka dhacay around two o'clock goornimo anoo raba inaan weyd yidhaahdo aabihii dhibigu yiri ma jooga aabe habiil wuxuu ahaa nin aada iyo aad ummadoo dhan waa taqaanaa very shy person ah cilo badan adkaadan oo ciyaal iskuol ah oo collegeka isu diyaarinaya shan ciyaalo walaalah ayuu wuxuu yahay qofkii labaad runtii kelmad hadal qof kugu soo celin kara xishoodkiisa neer ku gaarsiisan yahay ayuu ahaa naxariista jal allaha ka waraabiyo wixii information kaleeto waxaan banaanka ka dhacayaan waxaan ka qaban karnay waxaan ognahay midna male laakin waxaan leenahay ilaah anigu amaansada meesha habeen uguma horeynin qof la dilay ugumana dambeynaya sida aniga aan qabo xasan tuke waxaa jira dhibaatadu dilalka dhalinyaradu way sii socdaan dhowaan falstaff ayaa cunug isla da-daas allahu naxariista habeel ama laba sana iyo sanad ka yar lagu dilay soomaalidu waxaad moodaa weli dhibaatada dilalku inay socdaan maxaa la gudboon dadka soomaalida si dhibaatadan dhalintii halkan wax ku baratay ee mustaqbal laga sugayey ee sidaan loo dilayo maxaa la gudboon soomaalida kula tahay waxay la tahay horta soomaalidu waa inay horta iyaga sii maadaan horta cudur dadka aafeeyey ayaa jira xilligan runtii aad bay u adagtahay sida laisugu yimaado laakiin i think waxaan qabaa aniga teleconference in la sameeyo lagu wada hadlo waxa la beegsanayo la dilayo waa dhallinyaradeenii oo from eighteen ka bilow sixteen ka bilow ilaa twenty five years old ah naxariista janaalahas iyo habil kow iyo labaatan jir u ahaa walaalkii ka weyna hadda ka horna waa la dilo asna lix iyo labaatan jir ahaa saddex sano ka hor marka runtii dhibaatadu way badan tahay saan u sheegay habiil waa laga horeeyey waana laga dambeynaya marka haddaanan soomaalida intaynan isu imaanin aynan ka wada hadlin arrinkan runtii waxa waa dhibaatada aada u badan waxa dilayna ajnabi ma aha waxa islaynaya waa caruurtii soomaalida soomaali soomaali dilaysa ninety nine point nine percent arrinta inayna qabiil isku leynayaan waxay isku leynayaan xaafado iyo hebel baa xaafaddaa lagu dilay revenge marka haddaanan waalidka tallaabo qaadin ayna booliiska la hadlin sida aniga aan felayaa there is no strong community isku xiran magaaladan toronto jira wixii communitaan jirana dantooda raacdeen oo waxay qabanayaan waxay sameynayaan midna ma jirto waxay ku xiran tahay familiska iyo waalidka inay isu yimaadaan ay ka wada hadlaan